أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobadaan idinku helan waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka ashaadala dirarhka ah ee isku magacaabay hirshabeelle ayaa iswaday dil ka badbaaday kadib weerar qorshaysan oo lagula beegsaday degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa ka warbixiyey weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah in ka badan labaatan ruux oo muslimiinta falastiin ah ayaa ku shiiday duqin sahiyuuniyadda yuhuudda ay la beegsadeen masjid ku yaala magaalada khan yunis dowladda riddada turkiga ayaa bilowday qorshe ay ku doonayso inay ku boobto shidaalka dalka soomaaliya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa kufsi iyo dhac baahan ka geystay tuulooyin hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe munaasabad lagu caleemisaarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday degmada xindheere ee wilaayada galgaduud عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن
waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay labiiyo labaatanka rabiici thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri qodobadii warka ugu dar karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan madaxweynaha maamul goboleedka ashaadala dirarhka ah ee isku magacaabay hirshabeelle ayaa iskuday dil ka badbaaday kadib weerar qorshaysan oo lagula beegsaday degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe warkaasi war kaloo ku aadan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxaanu ka waraysanay walaalka maxamuud sheekh axmed tooshow jazaaka allahu khayran walaalka yaasir moxamed bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri ciidamada mujaahidiinta ka jihaada wilaayada shabeelle dhexe waxay habeenkii xalay weerar qorshaysan la beegsadeen madaxweynaha maamul goboleedka shaadaldarka ee isku magacaabay hiirshabeelle murtadka loo magacaaba cali guudlaawe weerarkan waxa uu ka dhacay degmada balcad waxayna ciidamada mujaahidiintu madaafiic ku garaaceen guriga uu degmada balcad ka degan yahay murtad guudlaawe xilliga duqeynta murtadka wuxuu ku sugnaa gudaha gurigiisa waxayna madaafiicda ay ku dhaceen gudaha guriga iyadoona khasaare kala duwan madaafiicdaasi ay geysteen murtad guudlaawe ayaa la xaqiijiyay in si diriqa uu kaga badbaaday weerarkan qorshaysan ee mujaahidiintu ay doonayeen in isaga ay ku khaarjiyaan balse waxa uu burbur xoogan uu soo gaaray gurigiisa waxaana jugta madaafiicdan lagu garaacay guriga guudlaawo si adan looga maqlayay deegaano ka fogfog degmada balcad sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xali madaafiic ku garaaceen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada balcad waxayna madaafiicdaasi iyaguna ay ku dhaceen gudaha xerada dhanka wilaayada hiiraan ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xali qarax la beegsadeen guriga uu degmada buulibuurta ka degan yahay sargaal ka tirsan murtadiinta gaar ahaan kuwa ashaadaldarka isku magacaabay nisa murtadkan gurigiisa la beegsaday ayaa lagu magacaabi jiray nuur jiikaay waxaana dhawaaqa qaraxa si adaa looga maqlay xaafadaha degmada buulibuurta iyadoona guriga burbur xoogan uu soo gaaray balse sargaalka isaga waa uu ka badbaaday dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka hosingo oo kamid yahay goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada jubbada hoose dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen eelaboorka magaalada baydhabo oo xarun u ah askarta kufaarta xabashida ethoobiya sidoo kale baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta xero koowaad ee degmada diinsoor sidoo kale baay ciidamada mujaahidiinta waxay shalay weerareen saldhigga murtadiinta makuuda ee magaalada baydhabo dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka golweyn oo ah deegaan hoostaga degmada buulamareer howlgalladan ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxay walaalka imaanayaan xilli ciidanka mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta isu soo baastay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta wajihaadukum mubaarak mahadsanid tooshow taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa ka warbixiyey weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya isaga oo wareysi gaara siinayay idaacadda islaamiga andalus afhayeenka ciidanka xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh cabdicasiis abu muscab ayuu ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyey ee lagu xasuuqay cadowga isugu jira kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay qeybo ka mida dalka soomaaliya sheekh abu muscab waxa uu faahfaahin ka bixiyey dagaallo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo ka dhacay gobolka mudug waxaana uu sheegay halka sida gaarka ah dagaaladaasi ay oga dhaceen iyo khasaaraha ka dhashay mudug waxaa ka dhacay laba dagaal oo waaweyn dagaal wuxuu ka dhacay deegaanka leh qayacad oo magaalada bacaadweyn u dhow dagaalkaas wuxuu dhacay labiyo tobankii rabiicu thaani dagaal wuxuu aad la isugu noqnoqday shan jeer ayaa murtadiinta halkaa lagu jebiyey waxaa ka dhimatay siddeed murtadiinta ayaa halkaa uga dhimatay shan iyo tobanna waa looga dhaawacay waana la jebiyey waxay dib ugu laabteen goobihii ay ka soo duulaan tageen sidoo kale lix iyo tobankii rabiicu thaani dagaallo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa waxay ka dhaceen bacaadka faarax aadan oo aduleedka magaalada xarar dheere waxaana dagaalladaas lagu dhaawacay toddoba askari oo murtadiina murtadiintana waa la jebiyey oo dibbay waxay ugu noqdeen magaalada xarar dheere ilaahay subxana watacala waan u mahad celinaynaa nagu guuleeyey cadowgana jebiyey hasaa'imka cadowgana ka dhigay mid israacraaca wilaayada shabeellaha dhexe ayuu tilmaamay afhayeenku in isbuucan ay ka dhaceen dagaallo culus oo u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta oo allaha kaashanaya iyo maleeshiyaadka riddada iyo kufaarta afrikaanta oo ibliis kaashanaya waxaanuu afhayeenku sheegay in cadowga la gaarsiiyey khasaare culus shabeellada dhexe usbuucii lasoo dhaafay oo dhan dagaal baa ka socday meeshaas u dhexeeyey murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ah iyo diyaaradaha maraykanka oo dhinac ah intaasoo isla socda oo weerar ciriya dhulbaa soo qaaday iyo mujaahidiinta oo ilaahay subxaana watacaala garabsanaya oo dhinaca wuxuu ka dhacay dagaalkaasu meesha layaha yaaqle oo ah deegaan ka tirsan degmada balcad ee shabeellada dhexe maalintii koowaad dagaalkaas mujaahidiintu waxay ku dileen shan isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta waxay ku dhaawaceen lix askari waxay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen laba maxbuus oo murtadiina oo midu dhaawac yahay waxaa kaloo jiray maalintaas shan iyo toban murtad oo doon ku safraayey oo webiga shabeelle ku safraayey inay mujaahidiintu rasaas la dhaceen halkaasna ay doontii kula qallimatay shan iyo tobankii murtadna ay biyihii ku hafteen oo halka ay ku dhinteen oo waxba ka badbaadeen halka ilaahay ku halaagay intaa kadib mar kale ayay soo rogaal celiyeen murtadiintu siddeed iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix maalintii isniinta ahayd dagaal aad u xooggan ayaa halkaas ka dhacay oo lagu jebiyey cadowga waxaana laga dilay sagaal askari oo isugu jirta kufaarta afrikaanta ah gaar ahaan ciidanka burundi iyo murtadiinta lix iyo tobankanna waa laga dhaawacay sheekh cabdicasiis abuu muscab waxa uu soo hadal qaaday duqeymo culus oo ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen garoonka bilidoogle oo saldhig u ah dowladda silibiyadda ee maraykanka waxaana uu sheegay in madaafiicdaasi ay haleeleen halkii loogu talagalay shabeellada hoose sida dadka muslimiintaha guud ahaan ay la socdaan waxaa ku yaala garoonka belidoogle oo ah garoon ay lahaan jireen ciidamadii cirka haddana waxaa adeegsada maraykanka ayaa wuxuu adeegsada duqaymaha uu ka wado giyiga soomaaliyeed oo dadka maatada ah ku xasuuqahayo oo dumarka iyo carruurta ah halkaa waxaa kaloo maraykanka kula sugan ciidamo afrikaana oo dalka yugaanda ka socda waxaa kaloo kula sugan calooshada ushaqaystayaasha oo tababarto baangaraaf dhammaan waxay ku sugan yihiin xayndaabka garoonka belidoogle oo ka tirsan degmada wallaweyn mujaahidiintu marka umay horreynin hadda inay garaacaan laakiin shalay oo ahayd labaatankii rabiicu thaani ayay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen madaafiic oo ay ku garaaceen xerada balladuugle saldhigaas saliibiyiinta maraykanku ay ku sugan yihiin iyo murtadiinta iyo afrikaantuna madaafiicdaasu gudaha ayay ugu hoobteen waana ku dhaceen bartilmaameedyadii loogu talagalay gobolka n f d ee xoogga ay ku haysata dowladda kufaarta kenya ayuu afhayeenku sheegay in dhowaan uu ka dhacay kamiin culus oo kufaarta kenya lagu gaarsiiyey khasaare isugu jirtay dhimasho iyo dhaawac sidoo kalena mujaahidiinta ay ku soo qanimaysteen hub iyo saanad ciidan n f d waa deegaan uu ka socdo ama gobol uu ka socdo dagaal ballaaran oo u dhexeeya mujaahidiinta xaqudirirka ah iyo ciidanka saliibiyiinta kenya oo dadka halkaa jooga gubaysi dhinac walbaaba ku haya oo waxay u dhaafeen aan la arag mujaahidiintu marka dagaaladii ay ku hayeen ayaa sidii u sii socda waxaase dhacay oon haddeer faahfaahin aan ka bixinaynaa dheeraada kamiin ay ciidamada mujaahidiintu duleedka deegaanka leefinow oo hoostaga degmada lafey ugu dhigeen kolonyo saliibiyiin kenyaati ah dagaalkaas mujaahidiintu kamiinka ah waxay ku dileen siddeed askari oo kufaarta kenya ka mid ah oo uu ku jiro nin sargaal ah dhaawac ciidanka kenya halkaa lagu gaarsiiyey waa toban askari oo saliibiyiintaas kenya ka mid ah khaniimada ay mujaahidiintu soo furteen waa laba qori hal bastoolada iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah mahadsaned abu xasan dowladda ridada turkiga ayaa bilowday qorshe ay ku doonayso inay ku boobto shidaalka dalka soomaaliya marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya iyadoo dowladda ridada ah ee turkiga ay weli sii waddo qorshaha ay ku doonayso boobka shidaalka dhexeegaaga dhulka muslimiinta soomaaliya ayaa dhowaan waxaa la filayaa in dekada muqdisho uu soo gaaro markabka ay soo dirtay dowladda turkiga kaasoo ay sheegtay inuu samayn doono saamin iyo shidaal qodisa maalinnimadii shalay waxaa magaalada muqdisho soo gaaray wafdi ka socda dowladda ridada turkiga kaas uu hogaaminayay wasiirka xogeenka gaashaandhigga dowladda turkiga iyo xubno kale oo ka tirsan xukuumaddaasi ujeeddada wafdigan ayaa ahaa inay hordhac u noqdaan markabka la filayo inuu soo gaaro xeebaha muqdisho oo ay soo dirtay dowladda turkiga isbuuci ka hor ayay ahayd markii turkiga ku dhawaaqay in markabka uruujiriisa uu ka amabixi doono dalkaasi kaasi oo gaari doona xeebaha soomaaliya si uu u saamiyo shidaalka ku jira qeybo ka mid ah dalka waxaana maalmaha soo socda la filinayaa inuu soo cagadhigto biyaha soomaaliya kooxda ridada soomaaliya ayaa kol hore heshiis la saxeexatay dowladda ridada turkiga kaasoo ay ugu gacangelisay shidaalka ku jira badda soomaaliya wuxuuna heshiiskani xaaraanta ah noqonayaa mid ka mid ah heshiisyada kooxda ridada ay ku xaraashayso khayraadka badeed iyo midka berri ee soomaaliya mahadsaned marwaan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa kufsiiya dhac baahan ka geystay tuulooyin hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa boob xoogan burburin iyo kufsi ka geystay tuulooyin dhowr ah oo hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe wararka naga soo gaaraya tuulooyinka yaaqle shanlow dhagaxow mukoydheere iyo tuulooyin kale oo hoostaga degmada balcad ayaa ku waramaya in maleeshiyaadka murtadiinta boob xoogan kufsi iyo afduub ay u geysteen dadka rayidka ah ee ku dhaqan tuulooyinkaasi sida ay xaqiijeen dad goobjoogyaal ah maleeshiyaadka murtadiinta ayaa kufsi ba-an iyo boob hantiyeedkii ugu xumaa ka geystay tuulooyinka aan soo sheegnay iyagoona sidoo kale burburin kula kacay guryaha ay deganaayeen shacabka tuulooyinkaasi odayaasha deegaanadaas ayaa si kulul uga hadlay boobka kufsiga iyo burburinta ay murtadiinta ka geysteen tuulooyinkaasi waxayna intaasi raaciyeen in maleeshiyaadka ridada hantidii ay boobeen ay la aadeen xeryaha murtadiinta ee deegaanada qalimow xawaadley iyo degmada balcad waxa waaye horta tuulada yaaqle aan haddaan ka soo baxay guri aan la dibinin oo la dhicin malaha dukaan hadda sheegin farbalaki hoolaha la qashtay guryaha laga jabsaday oo hoolahana la qashtay farbalaki iyo yaaqle dhibaatadooda waa isaan saaray anaa arkay ma garan waxaa geystay nimanka diiratada ah waa nimanka dawladda isku sheegayaan oo beriga soo weeraray waddanka oo masaakiintan dhac u geystay oo boob u geystay intaas waa walaal low dhagaxow yaaqle koorehde mukudheere degmada balcad waay waxaa ka dhaxay dadka iyo deegaankaba waa xoogaa waa la burburiyey waa la burburiyey dhibaa loo geystay waxaa uu geystay dawladda murtadiinta ah dawladda iskusheega ah waxay ka geysteen bilalaqo oo baaxad weyn oo guryaha la jajabsaday hantidii taale la qaatay naf iyo maal ankee badar lagama tegin marasha lagama tegin good lagama tegin kuraas lamaga tegin kiiba joodira ma laga tegin guryaha lamayeeri waa la jijibay waa la burburiyey wax laga tegin jiraan waxay u qaateen qeyb waxay u qaateen khalimow qeybna waxay u qaateen xawaadley suuliyaasha dhammaantooda mukuydheere kooreebe yaaqle dhagaxow shallow farabarki toos toos aan ugu joogsay tuula aan dhex joogsana ma jiraan tuulo la dhaafe ma jiro wax ilaahay ka qabti maayna wax ay unaxariistaan ama ay dhaafeen ma jiraan dhammaan way qaateen xataa dhagaxow gabaday ka kufsadeen haa dhibkaasay noo geysteen xifaadkaasay noo geysteen wayna barakiciyeen wax walbay noogu sugeen ay noogu sameeyeen wax noo dhiman hadda oon dhoorahayna ama ay noo dhooren ma jiraan wallaahi adiga ay ka soo bilaabeen shan low meesha la leeyahay shan low adiga soo ilaahay ogyahay ayay u dhaceen adiga een u baareen guryaha masaakiinta waxay lahaayeen oo dhan ay qaateen waxa dugaan iyo adiga agabkii yaali oo dhan waa ka rafteen waxay ku xujeen dhagaxu bay ku xujeen kadaalika saas oo kale adiga agab horta sheegitaan male adiga iyo wixii dugaaniyaadi oo dhan waa qaateen marka waxa ay boobeen adiga yaaqla ugu dambeysay yaaqla adiga waxay u dhaafeen male adiga hal guud ugama tegin yaaqle maleeshiyaadka murtadiinta ayaa sii kordhiyey dhibaatooyinka isugu jira kufsiga dhaca boobka iyo dilalka ay u geysanayaan shacabka maatida ah ee ku dhaqan goobaha ay duulaanka ku joogaan mahadsaned cabdiqani munaasabad lagu caleemasaarayey nabdoon cusub ayaa ka dhacday degmada xeendheere ee wilaayada galgaduud nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixinta warkaas noo haya kadib kulan iyo dowro sharci ah oo isbarbar socday oo in muddo labaiyo toban maalmood ah ka socday degmada xeendheere ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa beesha maxamed camal oo beelweynta maxamuud iraab ka tirsan waxa ay ugu dambeyn ku caleema saaratay nabadoon ku hogaamiye ku dhaqanka shareecada islaamka kaasoo lagu magacaabo maxamed warsame mataan oo ku magac dheer maxamed urur munaasabadda caleemasaarka nabadoonka oo si quman loo soo qabanqaabiyey ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada islaamiga galgaduud culmaa udiin ugaasyo nabadoono waxgarad iyo cuqaal kala duwan intii uu shirku socday waxaa sidoo kale lagu xalilay madmadow iyo quluxqulux ka dhex jiray beesha maxamed camal taasoo laga dhigay xalay dhalay nabadoonka munaasabadda lagu caleema saaray nabadoon maxamed warsame mataan oo munaasabadda ka hadlay ayaa waxauu sheegay in beesha maxamed camal ee dooratay uu ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka ha la ogaado xafladaanu markay dhacdo wixii ka bacdiya waa wax kitaabka ilaahay u tagayo waaye kitaabkaas ilaahay aan isku warsaynaa markiibase waxay yimaadiin waxaa leeyahay kutubka noo keena kutubkaasaa ummadda kala jeyhaa ummadduna kutubkaas ay ku ballantay ku dhaqmee kuteerkutaan iyo oday hebel asaas yiri iyo hebel asaas yiri waa ka dhammaatay ilaahay hanugu hanuunshaan leeyahay kitaabka ilaahayaa saldhig u ah asagaa laga qaadaa asagaa lagu wada hadlaa asagaa wax laysku siihaa asagaa wax layskula bixinaa asagaa lagu soconaa ugaaska guud ee beesha maxamuud iraab ugaas ciise ugaas maxamed ugaas faarax oo asna goobtaasi ka hadlay ayaa waxa uu codsaday in nabadoonka ay doorteen beesha maxamed camal si xagar la'aan ah loola shaqeeyo waxaanoo ku hadlahaya afka reer maxamuud hiraab nin maqan iyo nin joogaba waxaan leeyahay cudur waxaa jira soomaalidu ay wada taqaan oo cid waxay ka qabta aan la arag oo la jecel yahay oo hadduu maanta bannaanka istaago uu yidhi ayaa waxay ugu leeyahay qof walbaba ilaa dadka cadaankuu jeclahay haddii maanta la yidhaahdo waxbaa tahay in la yidhaahdo haddii alkureen goobtii lagu doortay haddana looga kala dhaqaaqo qofku haddii mas-uuliyadda loo dhiibo waa in lala shaqeeya waa inaan maaragta haddii alkureen marada hoos loogu dhagaa in lagu dabagedin cadowga yeelaa waa in cadowga laga difaacaa waa ay xirme ee waa in la furaa waxaysan karin aanimaan xishoohaynu kala hor imaaha waa nin karaa inuu yidhaah waa in ilaahay loogu dhowaado sidii shalay loogu dhiibo xilka in loola shaqeeyo waa in laga qabto wixii uu ku qaldamo ugu dambayntii waxaa mikrofonka loo dhiibay waaligii wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuu khaalid oo kelimad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay halkaasi ka jeediyey waxaana waaliga uu sheegay in wilaayada islaamiga galgaduud si kali laaba ay u soo dhoweynayso nabadoona maxamed warsame mataan islamarkaana la shaqayntiisa waxba aysan ka hagran doonin wilaayada waxay soo dhoweynaysaa naqiibka la doortay naqiib maxamed warsame mataan naqiib maxaa urur oo reer maxaa camal ay doorteen marka horena dee wilaayada la shaqaynayey waa soo dhoweynaynaa anta maaragtay shaqadiisii ku aadan yahay iyo shaqooyinka kaleban insha allahu tacaala oo diinta ilaah in laisku garab siiyo masaalida deegaamada laisku garab siiyo inaan la shaqayno insha allahu tacaala ayaa diyaar u nahay hoolihiisaan u fududayno maaragtay anta markaas awoodayna ay tahay kalaa ku wareejinaya qorii akay afartan iyo toddoba oo qoro cusub ah insha allahu tacaala mahadsanid abushayba warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh